bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin faylon meelba isin rogdanga aka dhowaada barnaamijka kulanku warsanna waa miin walba isin ku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinima haddabahaituwaasnina hooya taarikhdiya keedinta tumisiyeedka bilisiyeedad lamada kun iyo tumi sagaalka qodobada shirkadiisan barnaamijka kulanku warsan dhownimadu akhyaareen siinkaa walibaa ku mid aha agoonyaana fawzi cabdinuur oo ku mid ah aqoonyahanada kujeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba uusuu ku hadalaya arrimo badan oo ku mid iyaga doorashada maamulka jubbaland welibana usa dhaliil isuu muujaya dowladda federaalka soomaaliya oo fargelinaya diyakuwadda doorashada madaxtine ee maamulka jubbaland welibana usu sheegaya inay dowlad goboleed dalka iyo ummadaha banaanin doorashooyinka inta badan ku dhowaa dowlad goboleed dalka soomaaliya maxkamadda sare ee ciidamada qalabka weda iyo weliba yageega dil iyo ku kuntay askariyaal lanhaysidin iyo dilal iyo kujeysleen gudaha magaalada baydhabo barnaamijkaas inkaayna dhugun si alla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhownimada akhyaar ee weliba ku mid aha irgooyinkii ku qayb galin lahaayee shirkada ingiliisyoka ee deegaanada maamulka galmudug iyo weliba yona diirana magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug welibana meedhasay lakuwadee sidii lanfuri lahay shirka reer ingiliisyoka deegaanada maamulka galmuduga kulanun ku hadalaya xaaladda warbaahinta soomaaliyeed iyo weliba usiina ku dhehey magaalada muqdisho welibana qayb galena madaxda warbaahinta dalka iyo afhayeenka madaxtooyada xukuumadda federaalka soomaaliya barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhownimadu haddii laare weliba ku mid ah guddiga doorashooyinka jubbaland iyo weliba yona diidana warqadii kukoyti hogayaha qaramada midoobay ee inqaabilsan soomaaliya taasoo ku qornaytay inin reedan dhanka doorashada madaxtine ee maamulka jubbaland balse guddiga iyo weliba guud ahaanba yona diidana iniyo reedan indhika doona doorashada jubbaland taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhownimadu weliba ku mid ah madaxii arrimaha dibadda jabhadda raskamboni mukhtaar cabdulaahi dheere iyo weliba usiina ku warbiyey dhibaatooyinka axmed midoobe uuse ku jeesidii deegaanada maamulka jubbaland welibana uuse sheegay in axmed midoobe uuse guud ahaanba diiday in degmooyinka qaar la horeeya wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba yana geega shaqaroojinyo kusoo bidaya agaasimayaal ku shaqeeyay wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka soomaaliya tabartumayta dhugun sialla barnaamijka siinkaaya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulunku warsana uunimadu siinkaaya barnaamijka oo kuliba saaray waan siiradada sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada mada ku deerta weliba imaamudu doone saaxiibkayga maxamuud al cabdullaahi markal iyo barnaamijka kulunka warsan waayahay dhugunsiyaallah weliba ahwada siinkala amiin fayla idaacadda warsan barnaamijka weliba asaaray waan siin dara sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka booy weliba ahwada siinkala amiin faylan khiyaaray maxkamadda ciidamada qalab kuwada ee soomaaliya oo weliba ay geega magaalada baydhabo iyo xukun iyo kufulidaya askariyaal lanhaysidii dilal ku dhihi magaalada baydhabo maxkamadda iyo weliba iyo xukun dilay ku xukuntay cabdiraxmaan cali xasan sugowa xasan cali maxamed cabdiweli sheekh aadan haddaba waa ka guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalab kuweyda ee soomaaliya liibaan ali yarow oo ku dhawaaqo xukunkaasi
maxkamadda waxaa u caddaatay dable niisa cabdiraxmaan cali xasan cali sugow inuu yahay dembiilo gale dembigii lagu soo eedeeyey waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabkiisada ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabkiisada qaybteeda lixdanaad horay ugu xukuntay dable niisa cabdiraxmaan cali xasan cali sugow uu ahaa dil toogashaah ah qisaastii marquum maxamed xasan maxamed waydhay wabilahi towfiiq maxkamadda waxaa u caddaatay dable daraawiish xuseen cali macallin iimaan gurey labo dable xooga cabdiwaaxid cali sheekh aadan in ay yihiin dembiiliyaal galay dembigii lagu soo eedeeyey waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad horay ugu xukuntay oo ahaa dil toogasho ah ahna qisaastii marxuum muxudiin maxamed cabdiraxmaan wabilahi towfiiq
adduunyadu horumartay adeegsha la fog waay anku dibdheeda la qabsay ATM-ka iyo Mastercard-da ee IBS Bank akaan ku furay i b s banka irid walba aad suranta adlay ku foobsay beebsada adoo isticmaalasa i t m kii mastarkaarada i b s banka IBS Bank inta la helay abaad badan dhamaaday oo ku mid ayiin helkaysa beesan ka dira iyay walaha afjari iid hortiyeewaa la alaab malaysaday akawnka beesa inka jarta isticmaalshana ma ogooda helkii warmanka dara kor hodhowinka shilayto inta iriidu nool IBS Bank account ku furay akawnka beesa ka jarta ini adakaashata ambo ilbirigsyaal gudaasho ee helka ini beesan darta ariiri hoanka jarti i b s bank hadda akawn ku furay oo qaado i t m kii mastarkaarada i b s banka oo isticmaal adeega shalci dalmar kaafiya yoonay weliba kulmiye adeega i b s iyo mabacdu ku helo kortee magaalada baydhabo mashiinka waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nolodartan weliba wada sinkilaha miin faylan barnaamijka qayb hore ee ku guda jirna cabdirashiid rashkabo ayaa saari dhegeystayaal aqoonyahan fawsda cabdinuur oo sukumid ayaa aqoonyahanada kujeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya yaa weliba usoo ku hadalay doorashada madaxtine ee maamulka jubbaland welibana aqoonyahanka usoo sheegaya in dowladda federaalka soomaaliya iyo marweliba fargelin siyaasadeed iyo kuwada doorashooyinka ku dhowa maamul goboleeda dalka welibana inta badan doorashadii kudhiiday koonfur galbeed soomaaliya iyo nagatay too tusaale lahan qaada markii lan fiiriya doorashooyinka ku dhowa maamul goboleeda dalka haddaba aqoonyahanka maran arrimo se wal kuweydii yaa weliba usiin ka jawaabay bismillahi raxmaani raxiim markan horeyta may arrin kornaha qaabka la ka dhasi dowlad goboleedyada oo dhanba qaab khaldamahaaye kullisho waayo wali lafadaaye sharciyadda laka dhisaw dowlad goboleedyada intii ay ku hormarto dastuurka federaalka la saxo dastuurka federaalka markiisu saxma dowlad goboleedyadana maarne markaas qaabkiian dhisamaan laku raac laakiin hadda dowlad goboleedyadii markay dhisameen dasaatiir oo dowlad goboleed kasta hoose qaabkiisu islahaayay ama walaagu maaragna keenka fulaasa iyo dastuuradiis dhanka suubsaday haddii laku bilaabo maamuladii horaan lan dhisay puntland ilaa maamulka inka dambeeyey galmudug dastuure may ka dhisan yihiinna qaab awood haysasho ah oo iyo waqti dheeraysasho iyo qaab oo maarna dasaatiirtaasan ansaxanayn marka taasa way sheenaysa caqabada ah in federaalka iyo dowlada xubintuku ee dowlad goboleedyada markasta iska qobsadaan marka laakiin hadda way ka alasaya in dowlada federaalka iyo dano gaar ah oo bulshada soomaaliyeed dhan ogto laakiin in maro hayta nidaamkii walaagaas maaragna lakasoo biifaday laakiin way ku muuqatee naftasha dowlada federaalka in iyo dano gaar ah arrimoogaas abaaro hayto oo ah doorashooyinkii oo 2021 ka ah dhawaaday in iyo maaragna mahaytiisa qaabkaas iyo hegshe nis xiriirida markan dowlad goboleedyada may soo baahaytay qaabkii iyo fadaasoon dhiso hayta qaabkii oo bulshada deegaanadaas roogeen meeh madaxda deegaanada haytada meeh bulshada deegaanadaas roogeen qaabkii oo fadaayan walmanka dhiso hayta manka dhiso haytee qaab iyo daneh oo danooshe madaxda hogaanka sare haysa danoosho ah oo xukunka iyo naftasho ka dheeraysa sidaaya yaa maragna dhismihii hata dowlad goboleedyada nagadi laakiin way kusii faylahaysay dowladda intii ay ku abaarto qaab dowlad goboleedyadaas lan dhiso oo ah danooyinka shacbiga meelaas degan sida hata grassroot kulaxan ku bilaawahayo dhismadii dowlad goboleedka galmudug oo kale oo bulshada hoos isla hadalo hayto dowladda faragelintii laku ilaaliyo hayo bulshada iyo waldhisado hayo dowladda korjoogtayntii kaleeto maaragna xaqiijiso hayto meel naftasha hartanka waardanka ku jira marka qaabkaasu qaabka laska haayo qaab siyaasadeeda laska haayo laakiin dhismo dowlad goboleedyada oo si rasmi ah oo dowlad goboleedadaasna ka dhisma oo rasmi ilaa hata malinjeeda federaalkana manjeeda maamulada ku dhisan dowlad goboleedyadana manjeeda
waayahay markii la fiiriyay aqoonyahan doorashooyinka dowlad goboleed dalka dowladda federaalka soomaaliya iyo naftii kaalanmukalaha inay dhista doorashooyinka sidoo kale markii dhiyaan inay kaalankujeysata maku haboona wali waa walaaan wali ahaa wal kasta wali la ereey dadka ma yidhahdaan war reer magaal warqadaas ku yaalla yaraaan dadka way ahaa ummadoon nanka mas-uulka iyo nanka kale oo ah, anka hoose eh, shacbiga oo maaragna eh, nanka adeega biyaw intaba wali hageey wala kaheliya hagee wala la kaheliyina wali nagadaan wala la qoray la kaheli hata qaab eh, mahaytiisa hata oo nidaameen dhisan yihiin way ka dhisan yihiin shuruuc iyo nidaam iyo dastuuri ka dhisan yihiin marka qaabkaas la kaheliyi iyo hagee ooba walaagaas yaala wal oo maaragna mahaytiisu laska qobsada umale laakiin haddii walaagasba in yaalna dastuurkii dib eegisa lakuweda dib eegistii meel iyo kuraas iyo meel kale mal og qaabkii nidaameen dhisamayaan maamulada mayla fadaaya mar hore in maarna la er maamulkan markiisu dhisamaw siisal laakiin hata walaa dowladda dastuurka meen binaayay in korjoogteen kaleeto korjoogteen wasaaradda arrimaha gudaha qaabkii walan dareeran markii kor joogtayto erta maarne qaabkun qaabkun qaabkii walan fadaaya ma eh in alka nagada qaabkan maaragna ma eh jeer laakiin ma eh in maaragna mahaytiiso qaabkaas faragelin kuwaaldato walaagi dhan burburido dibaan qaabka iyo sheegas wali lagu faday korjoogteen kaleeto wali waha in iyo tar nidaam noocun noocun eh ee lacag kuxulaw marka hore procedure la rahaa jir procedure odayaalka lacag kuxulaw odayaalka maarne qaabka lacag xulaw qaabkii naftarsha walan xulaaya walaas dhan ma jir marka wala aha nan kasta meel isu fadaayo hoob walna nin wadna iyo maaragna qayliyo haay macnaa dawladii qaab ma in qayliyo haay tee nidaamkii naftarsha iyo wal ku burburiyo haay meelo bersho adeegsadaas maaragna ma haytiso dhaqaalo fara badan in maarne dad iyo wada tasheen dadaas sidoo ka aragna koonfur galbeed ee ka aragnay meelo kale yani waliyaabahaas noocaas ee wal dowladii federaalka lagu baahan yahay marka problemka noocaas eh ya may suubiyay ee misleading ha suubiya dadkana ma aragnay maka kalsoonadaan walaa isku horkooyowka iyo isjiidka sheenow taaso in badan dowladda ee federaalku wala in sheegay dowlad goboleedyadu marka dhismayaan laakiin isku dhegatirtay maamulkun ee hata cusubo marne ee farmaajo is madaxweynaha ku eeyay maamulka kusii horeeyay oo dowlad goboleedyada dhismaayaan walan sheegay in si hash elanka dhisna dowlad goboleedyada si hash elanka dhisa iyoona dastuuradii oo dhikadeen si iyooba xukunka lankugu qaadnay dastuuradii oon dhisnay marka walaa problemka meelo ku teegin dib hata maarne eh, in dowlad goboleedyadii dib dib lan dhiso wadatashigai grassrootska hoos laxa ku bilaabo bottom ab lan qaado wadatashigai dadka galaan odayaalka ay horto oday eh nanka beelo madalow hal beelo naftarshe waafaqsantaa nanka odayga laleeya ama ogaaska laleeya ama suldaanka laleeya ama beelo ka qanacsantaa waafaqsantaa nankun nankii xulufaday iyo ku xulufaday ergi iya wale waa wala isla ogyo eh yani boqol iyo soddon iyo shan qofa meel ka caray wali dharay haanga wala eh haani wala eh wali asuubiyan wala ogye marka wali waa eh, walaagi hadii number sidiisu fadaw leh walan subsadaw oo wala raha oo nidaam aan lahayn problemku leelka jira geekooda dhista bir raatana problemko kale oo cusub hata wali waa dowladii federaalka xilshee dhammaado ay Eh, wali waa 2020 ka xilshee ka eegye hooba dhammaada hatana wali waa dowladoogi hata la dhisay nankii kooy hatana burburiyay nidaamka ka dareera hata dowladda saaso
waayahay shalay wali bala doorday gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka jubbaland musharaxiintan tartama xilkamad hadne oo loolan kala jera dhinagii axmed midoobe iyona shalay gudoomiye kala doordeen oo leeyin ma aqoonsanin gudoomiyaha shalay la doorday marka markii lan fiiri axmed midoobe naftiisba janjeer dhinagii doorashada wadi way arkore walaa hata geedka oo kismaayo ku dareer dhibaato oo oo eedan culus oo problem sheel leewaay in lama baarlamaan lama maragna mahaytiisa madaxweyne ee lama galo wasiire meelaas ha ku bato waa problem crisis jara siyaasadeed oo wadanka guud ahaan ku jara taasna horseedayaan eto xukuumadda federaalka horseedayaan eto waay walaa crisiskaas iyee abuurtay problemkaas iyee suubiday halshe iyee lagu faday karteed ee crisiskaas meelo ka abuurame way la faday intuusan ka abuuran barkay walaa crisiskaas kula mid eh ya galmudug ka abuuran ilaa hatana halmalan hay marka way la faday in problemada la wajaha lan wajahna conflict of interest lanin wajahna macnaa in aad maaragnay meelas waldane aad ku leeto daraadina nin wajahan languajaha wadankan wali la jaraha wadankan diba lan dhisohay burbur oo maaragne soddon jarsaday iyo maaragne laku dhisohay dadka wali la faday in maaragne isqaadadaan dadka wali la faday in iyo maaragne is ogolaadaan wada ogol wala nagada wala waa mahaytus dadka in is tanaazulaano tanaazul i dowladnimo la ka dhisa laakiin dowlad oo qoor qabad la ka dhisaw yani wali yeesheena samale shacbigana maaragne shacb oo maaragne walaagaas hogaansmaw ma eh yani wali waa nan soddon sano oo dagaal sokay iyo burbur ha ku bahi dhibaato bini aadamnama intii la fada uusa aragi yani malka malka qoorqobadu koro nidaam dhisamaw oo saqalad ee ka dhisamaw malka qoorqobadu koro hataa haddii la dhiso yani nidaamkaas nidaam shaqeeyo managada waayahay markilan fiiri koonfur galbeed soomaaliya doorashadii ay ku dhiiri bulshada iyo caalamkaba weli leyna tusaalehan qaadaan sidii doorashadii koonfur galbeed soomaaliya managaba korta doorashadii ley tusaale puntland oo kale fargelinta weliban yaraytay tooka ciidanka yaraytay marka doorashadii koonfur galbeed tusaale inaga tila seeri karo maamul goboleed dalka doorashooyinka hadda ku dareen wallaahi horta walaalan ku yeeri bulshada caalamka somalilan kaskasaw beesha lixaad lanka kasaw runtii waliba iyo may fadaayaan wadankan qaabkii usa handhisa mooba inyo qaab handhisan qaabkaas ooba laku birama sember waliba ha ma ogolaadayan beesha lixaad dadka lanka kasaw laakiin muhiimada taas muhiimada waliba dadka soomaaliyeed in iyo isqaadadaan wali iyo fadaayan masuubsadaan tan waa tan muhiimada بس باشا آه باشا عالم كده كل اللي آه احمد مدولي هكوري آه فرماج ليك نجدي دن دنوشة ما يدنوين كله كلهم باشا عالم ك ودنك ننكي ولا عجس مارنا يو كل حاجة ذو فدين ليه ويجيها لكن ولا ميل سرتو كقرن تا ولا تا أن سومالي ده ماي ولا عقوم إن وجه هو يسمنا inse nidaame cadaalada la ka dhiso nidaam dadka laisku ogolaaysiyo burburkii lahakubahay firi soddon sano walkasta la dhisa may gidaaliniska nagu haytay qaabkii qabiilka may gidaaliniska nagu haytay in sagaashamii sagaashankii walaagii lahakubahay geedka magaaladu nahtaka noolna iyo maana dhaqansha mujisha weeldhat may taas suubiyey taas way suubiyey ee xisaab xumada lanqaadi dhinaca dhisidda maamulka lanqaaday iyo suubiya meel kastana arrintaas maarmed kasuubsamaas marka waliba geeka waliba kismaaye meelo nabad waaye way la fadaayahay in nidaamkaas la suubiyo nidaam oo la suubiyo si sax la suubiyo la wajaho oo la wajaha intii walaagu handhawaynaba la ku saxa dastuurka usa leeyahy maarna meella guddiyadiisa hataa dooradaayo leey guddiyada xuduudadii walaagaas iyo walaagaas dhan la saxa barnaamijkaas mar hore la saxda dastuure oo maaragna dowlad goboleedyada la waafajiyay dastuurka federaalka qaabkiisa la waajiyay laakiin walaagaas dhan baa la iska shideeyaa howlo kale la kajara markii doorashooyinkii ha dhawaadaan ama hal sano dhimanta ama lix bilood dhimanta roor iyo wala gale meelaas wali waa laku fiiriya in maslaxad dana gaaree lakuley lakusuubi nanka meelo roogona maslaxada haysada dadka kale federaalka maamulona maslaxada haysa marka maslaxadooyinkaas inay isqobsadaan marka problemki wala ku teegin ahaanase wali la faday dowladda federaalka intii nagato qof dhexdhexaad ku ah maamuladan suubsamaaya in iyo si cadaalad ee walaagaas maamulo way la faday in iyo nagato in lambaha lanseedo leer walaama dhisdo haynanin qobayler laakiin in iyo hibinta ku bato inta koyto isla markii maragna hulo dhagala ma walow iyo dastuurkan walan ku binaayo oo dastuurkan naftirshayna qabiyay laag walan ku binaayo kor joogteen iyo logistic iyo maragna in wala saxid ku binaaya federaalka laakiin dadka talada lagu fadow waa dadka deegaanadaas maragna ha ku jeedo oo maarna wala dhisado haya dadkaas dadkaas dad walwarsada male nan kasta wala gusishaano leey kisoosiye namba borsado lacag leey maarna han hormarsiye umma Soomaaliyeed iyo baahi iyo dhibaato iyo problem la dal dhaw ya maarna may kasiisadayna problemki dhan oo wadankaas ku jari koox yar iyo may kasiisadaas maarna intii masiirkii ummadun la dhaga faday nidaamsha maamulsha la hagaajii faday in ay walshilmaade iyo ka qaadato walaagasna saas socodsiiyay marka walaagaas wala dareerawme walaagaas wala la faday in laku gudubo yoonkasta meelii lan roogno ee, marka in arrimoogaas may la faday lan wajaha siyaasad oo maaragna halbeeg leh ee, mahaytus nidaam leh oo wala rahaw dastuur oo nidaam la rahaw leh laku wajaho la faday taasa wali waa umatun sanata biyaasa taasa umatun maaragna mahaytus mahaytus wadankun iniskooye soomaalida ka walaaltawaas laakiin in innagana soomaalida nan kasta oo mas-uula meelan dhiiba in reer kishay in uusan hambeeyo ama in sad bursado in shuruuc jeebshay uusan haku- haku basadi in ummado inka dhagna ee, ee, yaa la fade in wala la faday shuruucyo una dadka kale noo dambooye dadka kusii dambooye dhagaayo nidaamshay walaasha ilaaliyaw in wadanku nan helo
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
fadiidole ii miranin qubatay jilaal gobgobshay ii gaanjardismale wadoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya may la xiqiyaasay mayla ka qiyaasay may la xiqiyaasay hooshii mayla ka qiyaasay xaajiyow adii bahatay inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka gali inboqohooti dibadda ee isku diiwaan geliyey wahoota dibadda inama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda aad weydiyaasa dukaanka
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nordalatan qaybgay hore ee barnaamijka kulunka warsan ee kuguda jirnaa weliba hoodasin kala kheyra iyo hamiin faylanga magaalada dhuusreeb ee xarunta maamulka galmudug weliba lukuda tumiyo toddobada agoost ee bilow ini safurma shirka reer ingiliisiyoka ee deegaanada maamulka galmudug welibana shirkaasi la hirsaaray guddi ku shaqeeya waa dhadhexaadiyowkii asaasoo kala xalinta khilaafaadkan ta badan iyo tabada ayaan beero wada degow deegaanada maamulka galmuduga haddaba ergooyinkii inkure iyo weliba oo ku qayb gaari doona shirkaasay iyo weliba iyo deerina magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug welibana miilasee ku dhawaayay mas-uuliyiinta madaxda maamulka galmuduga iyo gudoomiyaha guddiga reer ingiliisyowka ee maamulka galmuduga haddaba waa ko gudoomiyaha oo arrintaasay ku waramow iyo mas-uuliyiinta kale ugu dambeyn weliba miilasay ku hadale sheekh shaakir madaxa xukuumadda galmudug waxaa farxad weyn noo ah maanta eh, inay soo bilowdeen eh, ergooyinkii beelihii galmudug oo shirka aan qabaqaabinaynay muddada bisha ku dhow eh, aan ugu yeernay inayna soo ajiibeen farxad weyn bay noo tahay maanta waxaa waaye kooxdii ugu horaysay ee rasmiga ahayd ayaa nooga timiday waxaan dhahaynaa ku soo dhowaada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaan dhahaynaa waxaan haddaan nahay guddiga qabanqaabadana farxad aan la malay karin ayaa intaas ay noo tahay beelaha maxamuud hiraab iyo saruur ayaa ugu soo hormareen labadaas beelood ayaa ugu soo horraysa oo timiday oon runta aad iyo aad ugu faraxsannahay inay soo hormareen kuwa kalena way soo daba yaaliin oo ilaa maanta ilaa galabta ayay aad u imaan doonaan dhammaantood in badanoo ka mid a beelahaas marka waa soo dhowaynaynaa insha allahu soo dhowaada alla ayaan u mahad celinaynaa marka ugu horreysa na keenay gobolkii gobolladii maxaanta gobolka galmudug ee dhuusamareeb magaalo madaxda annagoo ku soconna xamar hogaaminaynana ergooyinka annaga maxamuud cali nabadoonkii guud ee maxamuud hiraab ergooyinka maxaa tidhaahdaa maxamuud hiraab inaan maanta ka soo degno eraboonka eraboorka ugaas qali ugaas ugaas muur aad iyo aad ay nagu soo dhoweeyaan guddiga dib- maxaa tidahda qabanqaabada nab- nabadgelinta shirka dib u heshiisiinta iyo beelweynta iyo waxgaradka ee beesha dhuusamareeb ee halkan ku nool ilaahay baa mahadle allihii weynaay oo koonka nagu abuuray maantana noo suurtogeliyey inaynu halkaan arrimaheena qaaskaa watashanno allahaa weyn baa mahad u sugnaatay mahadda labaad waxaan u celinayaa dadka ku dadaalay dib u heshiisiinta iyo gogoshaan wanaagsan dhigay oo nagu soo dhoweeyey mahadda labaad baan u celinayaa waxaa la yidhaahdaa hadalhaan ma buuxisho waxa weeye aad iyo aad ayaannu ugu faraxsannahay inaannu halkaan maanta ka soo qayb galno aan nimaadno meesha magaalada madaxdii dhuusamareeb Eh, inagooan gurgeennii nimid oo marti aynaan ka ahayn gurgeennii baa nimid marti kama nihin waa soo dhowaynaynaa walaalaha hadda eh, weli la sugayana waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay soo dhowaada soo dhowaadaan leenahay gacmo furan weji furan aan ku soo dhowaynaynaa Eh, intaa markaan ka gudbo waxaa weeye
qiimaha badan ee hortayada taagan ee reer buusamadaana soo dhoweeyey oo aad baan kan idinku mahad celinayna annagu waa dhownahay warkuna waa kooban yahay annagu waa nimi farxad baana yaan yaan la tegin Ee, waxaana weeye walaalaha kalena waa idinla soo dhoweyn doonaa danahana waa u tashan doonaa insha allahu qaadir guddiga waxaan leenahay anugu hal kalmaan raba inaan dhaho iska gudbinayaa waxaa weeye soo dhowaada waa ku faraxsannahay Een, soo dhowaada een, waad la socotaan dee hawshii halkan aan ka haynay ama mediyahaad ka aragteen ama xog baabaad ka hayseen oo waftiga qaar baa idiin yimid waxaan u soconay waxaa weeye in shirkeennii ee, heshi- daba heshiisiinta iyo kii aan wax ku dhisanayna labadaba inuu halka inooga furmo qaybaha kale iyo hadallada kale oo dhan waa inoo dambeeyaan intaa baan muxuu ahaa een, kelmadda guddiga inaan dhahaan rabay
madaxda galmudug oo uu fadhiyo madaxii xukuumadda iyo dowladda federaalka heshiiska ay galeen oo midhahan dhalay oo intayadan isu kaayo keenay markii hore waan ka mahad celinaynaa ilaahay mahadda maanta u sugnaatee ergada eh, ma- eh, eh, guddiga dib u heshiisiinta oo odayaalka anugu maalin dhow waxaan idhi raggiinaan markii hore yaa u sheeg yaa baray nimankii idin xulay say idin ogaadeen isu meel ma adnaan joogin magacyadiinu meel uma oolin basawiradiinu uma xarisan say idin heleen hala yaabahan idhi raggiinaan marka eh, waxa weeye ayadana aad iyo aadaan uga mahad celinayna dadka loo xulay miisaankooda iyo hawsha siday maaragtay u yihiin dadkii u cuntamay dadweynaheenna shacabka oo reer galmudug na waxaa weeye waxaana buuxiyey farxad heshiiskaas markaan maqalay eh, qof walba oo annaga naga mid ah dal iyo debed wuxuu eh, cayilay oo ku farxay oo maaragtay aad iyo aad u soo dhoweeyey heshiiska ka dhacay eh, galmudug mahad dhammaan ilaahay buu u sugnaatay annagu waxaanu joognaa aqalkayagii marti kuma nihin haddaasan nagu xitiraabteen aadna soo dhoweyseen waad mahadsantihiin walaalayaal aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa Een, halkani waa caasimaddii galmudug waxaanu diyaar u nahay oo aanu ku soo tashannay oo ergadeennii ayadoo cid oo aysan naga maqnayn aanu ku soconnaa sida guddiga qabanqaabada ay noogu baaqeen inaannu dhulkeenna dhisanno inaannu si wanaagsan uga qayb galno dib u heshiisintaas oo si caloolo ah oo niyad furin ah aan uga qayb galno haddii alla wadalo ogolaado ummadda kalena aan kula qaybsanno intaasoo kale iyo ayaguna nagula qaybsadaan intaasaannu u soo istaagnay walaalayaal waad mahadsantihiin carrigayaannu joognaa gurigeennaan joognaa marti kuma nihin niyadii qalbi waan ku leennahay halkaan diyaargaroow baannu ku nimiday inaannu goobtaas aanu ka qaadanno dib u heshiisiinta kaalinta aan ku leennahay oannu isku saamaxno oo howlaheennaan horu galna intaasaannu ku nimid waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aadaan ugu faraxsanahay runtii ee soo dhoweynta dhiiran ee maanta isdaba jooga ah ee ka dhacaysa caasimadda galmudug ayagoo ay isugu imaanahayaan beelihii galmudug iyagoo doonahaya in ay galmudug cusub sidii loo yegleeli lahaa iyo wax alla wixii ka horreeya oo dib u heshiisiinta ka horraysa ee sidii arrinkaas salka dhulka loogu dhigin lahaa wufuudda isugu imaanaysa waxaan leenahay kuwii hore iyo idinkaba marxaban baan idin leenahay ahlan wasahlan wa marxaban ee beesha tan mursade runtii waxa weeye maadaama beele beele loo imaanahayey aa beel walba magaceeda la sheegahayay marka dadka dham dad walaalaa waaye kala beelbeel maaha waa walaalo waa mid ayaka dham intay isu soo hiloobeen isu imaanahaya marka waxaan leenahay walaalayaal soo dhowaada
baabartun horeno badeecada fuuldhabiladka kubahohayanka babirku asoo injeeda banaadiraka kuena baydhaw taransadaka ina ambosadew baydhawo iyasinta banaadir may hanlitooshi yasmee baariyow badeecada fuuli iyo bagaashka badhaantisa liyaabi baadilayn haato hata baray bakaarka walaalaha oflow iyo baabartunta ku raray loo beentama e bakaarka walaalo oflow bugu goonu untuman e tiirkii baydhawow beriimidig badeeca kullishe bakaare baydhawa bartiyo kuwadeegdaayangu bakaarka walaalo oflow beesu rubisaaran hayna tobankii bakaarlay e koy hayka baratamo bilaawata hol erabo bakaarka walaalo oflow beriimo inusi ayo bulshoy iska nagmale baradima moogadow beesadii
waayahay dhugunsiyal qayb uga dhexe barnaamijka kulanku warsanaya samarayna cabdirashiid rashkabo iyo asaari barnaamijka waana siin diraysa dhanka farsamada saaxiibkayga maxamuud ay maamada ayaa akhyaaraya hamiin faylana kulan lan ku hadalaya xaaladda warbaahinta dalka soomaaliya gaar ahaan warbaahinta ku howlgalaasa magaalada muqdisho iyo weliba habsa kudhiya iyo isla muqdisho kulankaasay weliba haadareena mas-uuliyiinta warbaahinta ku shaqeeyaysa gudaha dalka soomaaliya iyo hoosasoo kala afhayeenka madaxtooyada soomaaliya kulankiya waliba inta badan dhaliilankumoojay dowladda federaalk soomaaliya inay inta badan tixgeliyaan wariyaalka ku howlgalow gudaha magaalada muqdisho markii qaban shirarka gaarka ee ku dhowa xarunta madaxtooyada ee soomaaliya haddaba aan koreen waliba meelasay ku hadale waana su-aalayo weydaayeen afhayeenka madaxtooyada soomaaliya iyoona sheegeen inay madaxtooyada soomaaliya inta badan iyo intixgeliyaan wariyaalka xiliyada wararka meelasay ee ku jira dowladda waxay u eg tahay markii ayada wax kusoo dhacdo ayay media u yeerataa oo shajir la qabtaa marka waxay u dhamaystiran yihiin oo ay soo diyaargarowdo laakiin wariyaasha iyo waxay xaq u leeyihiin laftooda markay u baahan yihiin warka inay helaan taliska booliiska haddana la joogo way hadlaan runtii marka hadal la yidhaahdo laakiin goormay hadlaan waa maray kusoo talagaleen siday maaragtay u hadli lahaayeen caqabadaha kale ee dhowr mar laga sheegto waxaa kamid a in xataa la commentigareyn karno su-aalo jirin shirarka jaraa-id la akriyo kadibna lagu kala tago qofka wariya uu xaq u leeyahay shirka jaraa-id laftiis wixii kusoo dhexbaxo dhacdadii uu siyaabo kale u ogyahay dhimashada la sheegay numberka waa asiga si kale u ogyahay istaalkii lagaba inuu soo maro dhawacyo badan inuu ogyahay waxaasoo dhan inuu su-aalo ka keeno ayuu xaq u leeyahay marka janaal bariise iyo taliyaasha kanala jooga waxaan wayna rajeynaynaa runtii inay codka wariyaasha maanta way fadhiyaan ay maqlaan oo la dhagaysto la qaado cidda ay quseyso la aadiyo cabdinuur isaga laftiisa macallimuna woo sheegay runtii wooddaala akraankiisa intaa kuma sinaadee nabadoonna wuu yahay runtii intaa arkay intuu xilkan hayay howlo badan oo isaga ka culus oo dhexgalayay oo wariyaal xer ha aato ku wado ku xayiran qofna farkin fool ma dhaqdo qofna wax ma qaban karo gaar ahaan isaga maba quseysa markii amni gaarto marka waa shaqo uu xataa meelaha qaar ku darsado aada ugu mahad celinaynaa si gaara arrinta ku saabsan haddii la hadli waayo in loo hadlaayo ayaan xoogaa khibrada un leeyahan rabaa inaan ku daro waxaa jirto hadda ma arko maalmahan labada kun iyo lix iyo tobankii shan iyo tobankii bilowgii todobiyo tobankii waxaa jiri jirta nin yihahda maxamed xuseen oo cornel boliisa oo a b la hadla corneelkaas faygu ahaa wax ka jir ma jirin saddex sano oo dhimashada number ku darnaayay mar walbaa see wacaysay ilaa mar dambe laysa qabsaday dadkii runtii arrintaas kada wax kala socdaan ku jiray maxaa ku qasbaaya a b oo wakaaladda ugu waaweyn adduunka inay nin faygo corneel wareysato kuwa saxdaa hadlayn ilaa marka dambe markii la tilmaamay maxamed xuseen hawadu ka baxaa malaynaa oo ayadan isma arkin marka yaa la qasbin maxamed xuseenna badan inay abuurmaane xoogaa jenraale inay wariyaasha lala hadlo aaday muhiim u tahay wasaaradda faafinta wax ka baartay keiskaas laga daba tegay kulley nin english ku hadlow ahaa oo darajadaas sheeganayay ilaa markii dambe laga soo waayey feelka booliiska waan iska ballaarinaa feelkan waxaa laga yaabaa in cornel retire uu yahay laakiin waxaan ku keenay haddii ladii hadli waayo waa la hadlaa maam xuseen bu waa hadli jiray dhinaca kalena runtii oo hadda dawladda kasoo horjeedana aad warka dhinaca markay war gaarto aada isuguma daaho waxay la tahay meelaha laga helo wararkooda daqiiqadahaasaa loogu tagaa marka in warka la baalansi gareeyo dawladdu hadasho waktiga ku haboon weliba haddii hadda dhacdo dhacdo oo qarax meel ka dhaco khasaaro dhaco in beri shijir aad booliisku qabtaan shan saac wax micnaho miidiya weyn ugu fadhiya ma lahan laakiin dhacdada intay kulushahay ayay dadweynaha soomaaliyeed loo gudbinaya micno u leedahay taas waa xogta iyo helitaankeeda iyo dhibka lagu qabo halkaas inuu degdegaan umalaynaa hadda oo laga gaari doono xal mid cabdinuur ka horumara horta madaxweynuhu inuu wax walba ka hadlo ma aha oo wasaaradda madibadaa jirto siduu sheegay arrimo gudaa jiro afhayeennaa jiraan madaxweynuhu inuu aamuso sax maa lafteeda qadiyado waa weyn oo madaxweynuhu muhiim u tahay inuu ka hadlaa aa sax ah uu ka aamusaa jirta cabdinuur inaan ku naqdinaa rabnaa waad dul qaadanaysaa raallina oo aanaysaa maayarkii magaaladan dhintay saddex milyan maayarkeedii madaxweynihii kama hadlin meel ay kaga qoran tahay ama loo heli karo cudurdaar ma jiro macnaha in wasaaradda midgudo la hadashay iyo nafayan in la hadlay in aadina la hadasho madaxweynuhu qadiyadaha oo de nationalka inuu banaanka imaado wax caadiyo adduunyada caadigaa ka jiro waa ilaa hadda kaysaskan badda oo dhowr mar laga hadlo lafteeda wasiirka arrimaha dibadda kenya oo kale ka hadlo soomaaliya oo kale kenya waxaa ka hadlo soomaaliya waa qaadanaynaa ilaa iyo markii ugu dambeyso oo kolley meesha ugu dambeysa ay timaado laakiin haddana arrimaha loo baahan yahay inuu madaxweynuhu ka hadlo inuu ka hadlo iyada lafteeda wax loo doorto waayo marka dadkan waxay u baahan yihiin marmarka qaar muuqaalka madaxweynaha waxyaabaha aan looga maarmeynin iyo inuu commenti gareeyo annaga ma lihin shir jaraa-id walbaha maaragtay ha taagnaado
annaga brotocoolka hadda inoo degsan waxaa waaye madaxweynuhu haddii uu shirar ka qayb galaayo oo ay ugu horreyso shirarka amniga qaranka oo madaxda la galo haddii ay foreign dignitary soo booqato haddii ay xaflad ka jirto meesha oo munaasabad lagu qabto intaba idin yeeraynaa laakiin waxyaabaha yaryarka ah ee madaxtooyada ka dhaca wax walba ma baahnin inaan cid ku imbaad gareeno nidaamkaasaana noo degsan waana kusii dhaqmaynaa intaan aniga meesha agaasimaha ka ahay tan kale la xiriirta madaxweynaha su-aalo ma la weydiin karaa madaxweynaha su-aalo waa la weydiin karaa waana la weydiin jiray interview uu bixiyana way jiraan laakiin waxaa laga yaabaa cali inuusan siinin xasanna inuusan siinin suuragala haddaad rabteen madaxweynaha issue walba oo waddanka ka dhaca inuu ka hadlo ayadoo wasaaradda arrimaha dibadda joogto ayadoo wasaaradda arrimaha gudaha joogto ayadoo booliisku joogaan ayadoo hay-adihii dhan ay shaqaynayaan oo shaqada waddanka ka socoto dhan madaxtooyada inta lagu soo kabo madaxweynuhu ka jawaabo taas ma dhacayso waxayse ku dhici karin madaxweynuhu waa hal qof waa ilaaliyaha dastuurkan waa waa astaan midnimo wixii asaga khuseeyo oo ka baxsan hay-adahaas wuu ka jawaabi karaa laakiin shaqo ay wasaaradda arrimaha dibadda qaban karto oo wasiirkeedu qaban karo ama wasiirka arrimaha gudaha uu qaban karo ama taliya bariista uu qaban karo madaxweynuhu kuma khasbana qarax xamar ka dhacay inuu ka hadlo kuma khasbana wax soodweegta ka dhacay inuu ka hadlo wasaarado iyo dad la shaqeeyaa jira marka sida xukunku u daadegsan yahay oo hadda hay-ad walba ay u shaqeyso ayaan amuur kasta oo waddankan ka jirto oo loo baahanya in laga falceliyo ciddii ku shaqo leh oo shaqadaa iskaleh ha ka falcelin karta mararka qaar anaa ka hadla on behalf of the president waxa aan sheegana waxaa laga yaaba dadka inay dhahaan maya adiga waxba nooma sheegay sidee madaxweynuhu inuu baasboorkii iska iska dhiibay suuqa ha soo istaaga asaga ha sheego nairobi markuu tagay inuusan uhuru badda kala hadlin adaa noo sheega kaama dhegaysanayne asaga ha noo sheego oo ani maxaan u shaqeeyaa haddaanan kuu sheegay maxaa meesha u jeega maxaa meesha u joogaa marka waxaad xaq u leedihiin wax walba oo waddankan ka dhacaaya inay dowladdu idinkaga jawaabto inay xukuumaddu idinkaga jawaabto in hay-adaha ku shaqada leh ay jawaab idinka siiyaan laakiin wax walba inuu madaxweynaha ka jawaabo xalna ma aha shaqada hadda socotana uma roona qofka shaqadaa iskalena qof macno tirano wuxuu noqonayaa magacuyaalah marka su-aashaasna intaasaan uga jawaabi lahaa
السلام عليكم وعليكم السلام وريا إن آيتين ما إن آيتين ما يكتركين أي محد ليس وريا والله أدينا قلب آيتين إنه أبوك سنا هم قلب كلام هاو كيل كفي تسي آه إنه كان على وجهه كان على وجهه يا جماعة فله يا رانغ مي والكبرتي ما أي سنة ولا ما شاء الله والله ما يكبر سنها جيب على قادة جامعة ليلي جينا بعد قلة جامعة ليلي أنا وبجماوي جامعة أمي بيدو جبريل أختي أنا جيت سكين تلمامي إنت ما أرتن جعوب إنسكوال جاهين إنسكوال أيه جاهين إنسكوال جوان إنس جاهورين fadhiiday haye unaguwe jaamacadda balasma yajeyasa haye jaamacadda balasma wal bariime ew bariid barbartoyme eh haye sidii walaad birsoohan bilaasma eh haye haani hora bir ma dheh bariid haan kala bir ma dheh haye walaagi hora bahaa dheh anteen bahaya maxaa koo gali meel bambaa
waayahay dhugunsiyaalla qaybogayeen ka dambe barnaamijka kulanku warsanaya isla marayna weliba hoodasankala akhyaaraya hamiin faylangaa madaxii arrimaha dibadda ee jabhadda raskamboni mukhtaar cabdulaahi saalax mukhtaar dheere lankasow yaa weliba usa ku helbiyey dhibaatooyinka axmed midoobe usa enjeysidii deegaanada maamulka jubbaland mukhtaar dheere yaa weliba usa sheegaya inay dhibaato badan lahamari aasaaska deegaanada maamulka jubbaland iyo saasoo kale sidii lanka saaran lahaya harakada al-shabaab madaxii arrimaha dibadda jabhadda raskamboni mukhtaar dheere yaa sheegay inay hadda ahmed midoobe usa caqabad weyn usa kahay intii usa hay helkamadantane maamulka jubbaland horeeyowka degmooyinka oo ku midayin jilib iyo saasoo kale bu-aale haddaba waa ko madaxii arrimaha dibadda jabhadda raskamboni oo arrim ogasay faahfaahiyo waxaa lagu aasaasay xisbu islaam annagoo camboni nahay oo xisbigu camboni ahaa ayaa lagu aasaasay xisbu islaam meesha la yidhaahdo badmadow waxaan filayaa inay ahayd labada kun iyo sagaalkii bay ahayd ororo dhowr ahaayo jabadii jaba islaamiya iyo nimankii maxkamadaha qaarkood iyo xisbigii camboni iyo caanoole niman la oran jiray oo isna mataqaanaa urur ahaa ayaa ku midoobay xisbu islaam sidaasay ahayd annagoo xisbu islaam oo marka ayaanu kasoo baxnay xisbu islaam oon camboniga siyaasiga ahee ku dagaalantay meesha la yidhaahdo kismaayo iyo shabaab la dirirtay halkaas oo ah mataqaana ayaanu dib uga soo baxnay qaarna waxay ku hadheen intii ama xajirka ahayd ama intii mataqaanaa shabaab la midoodayna halkaas ayuu noogu yimid isagoo xildhibaana kadib ayuu mataqaanaa dib noogu soo naloo midoobay waxaan tagnay meesha la yidhaha kismaayo kismaayo isku xasilay oo kaga tanaasulay xildhibaannimadiisii marka siduu noogu yimid saas laba sano xidhnaa labada kun iyo sagaalkii uu noo soo noqday halkaasuu nagala bilaabay mar labaad markuu soo noqday meeshaa noogu yimid dhobley anugu xamar baan joogay shuuradii xisbi islaamka markaa ku jiray halkaasaan kasoo tegay oo waxaan ugu yimid dhobley axmed madoobe labadaan anigi isagu si gooni aan u sheekaysanay wuxuu ka wado nimankii la oran jiray dowladdii sheekh shariif ayaan ka iska wareysanay wuxuu ii warramay inuu mataqaanaa oo dhaqaale ka wado ay dhaqaale soo diri dooraan inaan mataqaanaa nimankan shabaabka aan ka saari doono kismaayo aan kula diriri doono hawshaasu runtiida iyo ila yimid hawsha waa la qaatay waa ku waafaqay dhammaantana waa ku waafaqnay annagoo guruba sidaasaanu ku tagnay meesha la yidhaahdo kismaayo dagaalkanaguna ku bilowday muddo kadib shabaabku way naga tawaroonaadeen waxay suurto gelisay inay aan naga saaraan deegaanka oo aan ka baxno oon kenya iyo xuduudaha meelahaas aanu mataqaanaa tagno muddo kadib mataqaanaa waxaan ugu dhacday wax la yidhaahdo dhaqaalo la-aan iyo hub la-aan iyo taageero la-aan waxaan isku daynay inaanu xilligaas dowladdii sheekh shariif aanu la xidhinno waxba waa nooga suurtogeli waayeen wax taageeraa kenya oo mataqaana aan daris ahayn baanu isku daynay inaanu taageero weydiisano oo aanu wax ka helo marka waxaanu noqonay go-doon ciidankii waa naga kala tegay runtii xilligaas tiro yar baa noo soo hadhay marka halkaa markay marayso aanu tabar la-aan iyo dad la-aan iyo wax la-aan nahayn axmedkana ay u suurtogeli weyday meel kastoo inuu tago ama kenya soo galo ama mataqaana dib yaa waxaanu go-aansanay inaanu taageero u raadsano meesha kalen aadi karno sidaasaanu u qasabtay inaanu etoobiya aanu taageero ka raadsano labada kun iyo sagaalkii sabarkii bishii sideedaad baa filayaa ayaanu baxnay aniga axmed madoobe yaanu tahriib ahaan ku baxnay waxaanu tagnay etoobiya etoobiya markaanu tagnayna waxaad ogaatay kenya ogaatay militariga kenya marka naga dabayeed etoobiya wadahadal dheer kadib kiyaatiya dib marka axmed uu soo celiyey kenya iyagaana ballan qaaday inay taageero nooc kasta ay nala garab istaagayaan si aanu shabaabka uga xorayno deegaanka jubbooyinka dagaalka aanu shabaab ku wadnay iyo xoreynta jubbaland iyo maamul samaynta way isgarab socdeen anigu inta badan waxaan qaabilsanaa arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda qaabilsanaa fadhigaygu wuxuu ahaa nairobi waxaanu ka bilownay dhaqdhaqaaq siyaasi ayaanu halkaa ka bilownay inaanu beesha caalamka u n ka la xidhiidhno inaanu qabaa'ilka soomaaliyeed ee degan meesha la yidhaahdo ee jubbooyinka aanu isu keenno kana dhaadhicino inaan maamul aan samaysano xiliyadii labada kun iyo kow iyo tobankii ayaanu bilownay safaradanadii ugu horreeyey eenu shirarka ku qabanayno qabaa'ilka soomaaliyeed ee jubbooyinka degan waxaanu tagnay anagoo iswadana qabaa'ilka dhan ee meesha la yidhahdo dhobley oona kula shirray odayaashii iyo dadkii ee deegaanka waxaanu tagnay baled xaawo waxaanu tagnay meesha layaha doolow waxaanu tagnay meesha layaha nairobi oona shirar ku qabanay qabaa'ilka dhan marka waxaan dhihi karaa way isgarab socdeen samaynta iyo xoreyntu way isgarab socdeen oo mataqaanaa saasay ahayd siday kusoo bilaaba arrimo horta yaab leh weeyaan arrimo aad runtii noo niyad jabiye weeyaan jubbaland inay xilligan aan la xoreynino xilligan ay shabaab gacanta ugu jirto waana waxaas leeyahay tabardarri meehe waa ku talagal kow waxaa ka ah axmed madoobe oo ah madaxweynaha jubbaland waxaa laba ka ah oo runtii ku taageersan kenya oo aan rabin inay horey loo socdo oo iyadoo waxa ugu weyn ay ahayd dhinacan hadhow aan ka hadli doonaa laakiin badda iyo shidaalka iyo dhinacan ma garanaysa koostiga jorray bay ahayd awoodeeda mataqaanaa marka laakiin axmed baa sabab u ah axmed meesha la yidhaahdo waxaanu ka wada hadalnay toddoba sano ka hor lix sano ka hor baan ka wada hadalnay inaanu hore u soconno oo deegaanka jubbaland oo dhan shabaabka laga xoreeyo axmed arrinkaas wuu diiday sababtoo ah meesha la yidhaha bugaale bugaale in la xoreeyo laba sababood buu diiday oo waxay ahayd mentality ay ku jirto ma garanaysaa maamul jacayl uu ku jiro oo kursigiisa uu ka fikirayo qabaa'il baa degan meesha la yidhaahdo gedo meesha la yidhaahdo jubbada dhexena qabaa'il baa degan isagoo ka fikiraya qabaa'ilkaasi inay hadhowto xukunkiisa ama hadal sidaan ku keeni karaan ama awooda kursiga ay kula tartamaan ay mataqaanada kala hadlaan ay keeni karaan ayuu u diiday in jubbada dhexe iyo mataqaanaa dhulkaas gado lisu furo iyo jubbada hoose qodobka labaad oo ah meesha la yihahdo jirib iyadana jirib waad ogtahay oo kismaayo boqol iyo labaatan kilomitr bay u jirtaa ciidamada jooga kismaayona waa intaasoo kun dhowr kun weeyaan hal buuntaa ku taalla meesha la yihahdo laba buuntaa ku taalla kabsuma iyo buundada jirib labadaa buundo oo la fadhiisto oo la degaa ku filan jirib iyo wax jooga oo dhan sababta uu mataqaana axmed u diidan yahay inay loo furo buundadaas loo qabto waxa weeyaan xamar iyo kismaayaa isu furmi oo wadadaasaa furmi oo xamar iyo kismaayaa isu furmi xamar iyo kismaayaa hadday isu furmaanna waxa weeyaan kursigaaga dhibaata kaga imaan doontaa labada sababtu mataqaana axmed u diiday oo u hortaagan yahay in jirib la xoreeyo oo buundada la tago waa intaas
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyaalka weliba inhirinaada kortee muddo tumun sac ilaa iyo tumiy lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si ah tayadiian ogaate ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybuwaa
waayahay dhegeystayaal guudaan wali baanta kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo namadan simkooya idaacada warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka kule baasaare waan sinidiray si ay akhriyaya anoo Cabdirashiid Axmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka boy danka farsamada madax dirta waliba imaam madaxay saaxiibkayga Maxamuud Ali Abdullaahi inta barnaamijkan barnaamij nimada reedan kulmana waa Cabdirashiid Rashka boy oo simkooya sidaas iyo amiin nabada assalaam calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh